bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal jimco wanaagsan waa labiyi tobanka abril sanadka laba kun saddex iyo toban usoo dhawaada dhegeystayaal warka reediyo wardheer oo dhan magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo maalinta aasaaska ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo labiyo tobanka abril ku beegan iyadoo munaasabad weynna lagu qabtay gudaha magaalada muqdisho oo ay kasoo qaybgaleen madaxda dowladda soomaaliya saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale haddaba warbixinta warkan magaalada muqdisho waxaa kasoo diray oo munaasabadan nala socday waryahayaga maxamed nuur amiin oo faahfaahinaya warbixintan munaasabad si heer sharaa loo soo agaasima uu kasoo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ay ka dhacday xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee ku taalla gudaha magaalada muqdisho halkaasoo saaka ay kasoo qayb galeen inta badan saraakiisha saraakiil xigeenada iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya munaasabadda ayaa markii ay bilaabatay waxaa halkaasi lagu soo bandhigay waxtarkii ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo sidoo kale xiliyadii la aasaasay ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxayna madaxdii halkaas goob ka hadashay ay ku dheeraadeen intooda badan waxqabadka ay lahaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya inkastoo magaalada muqdisho ay ka duwaneed maalmihii lasoo maray ayaa haddana waxaa maanta gebi ahaanba xirnaa waxaa inta badan maanta xirnaa wadooyinka magaalada muqdisho hadday ahaa lahaayeen gaadiidka isu socodka dadweynaha ma jirin maanta goob gaadiid laga raaco oo ku taala gudaha magaalada muqdisho waxaana sidoo kale wadooyinka qaar ay ka caaganaayeen maritaanka dadweynaha oo inta badan waxaaba xayirnaa isu socodka dadweynaha inkastoo munaasabadda ay ahayd mid si heer sara loo soo agaasimay ayaa waxaa goobtaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka socday dowladda soomaaliya oo isugu jiray golaha xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanka soomaaliya waxaana hadalka ugu horreyn qaatay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareeyagaas daahir aadan cilmi oo ku dheeraaday waxqabadkii ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxa uuna sheegay inuu hambalyo u dirayo saraakiisha saraakiil xigeenada iyo sidoo kale dablayaasha xoogga dalka soomaaliya iyo xaasaskooda na u rajeeyey in munaasabadan mideeda kale ay ku gaaraan in munaasabadan mideeda kale ay ku gaaraan waxqabad iyo sidoo kale dalka oo gebi ahaanba xorooba inaan hambalyo u jeediyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda alifleyda iyo xaasaskoodaba sanad guuradii konton iyo saddexaad aasaaska xorduna aan ku xusayno inay ku dabaaldegaan mid nabadgelyo ah oo ah xusuus dheer lagu reebta maadaama labaatan iyo saddex sano ka bacdi aan ku qabanayno qaliskii xoogga dalka soomaaliyeed ee ahaaj xaruntii dhexe ee xoogga dalka soomaaliyeed munaasabadan mudane madaxweyne waxaan si gaara u rabaa inaan hambalyo iyo bogaadin u diro odweynaha xoogga dalka soomaaliyeed ee furantiga goobaha dagaalka jooga ee habeen iyo maalin u diyaara inay la dagaalamaan argagixisada una ummadda soomaaliyeedna ka ilaaliyaan wixii dhibaato ah ugu dambeyn waxaa xalfadaasi soo xiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isagoona sheegay in aan ciidanka xoogga dalka soomaaliya loo aasaasin oo keliya inay dagaalamaan waxa uuna madaxweynaha soomaaliya ugu baaqay ciidamada xoogga dalka soomaaliya in ay difaacaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda waxaana uu ku boogaadiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inay howsha halkooda kasii wadaan ayna xoojiyaan ammaanka dadkooda si loo helo buu yidhi kala dambayntii iyo nabadii soomaaliya meeshaan annagaa joogno laakiin meelo badan oo dalka ka tirsan ayaa saacaddan waxaa ka socda xafladan oo kale oo ciidamadu meelaha ay joogaan oo dhan ay ugu dabaaldegayaan sanad gurida konton iyo saddexaad ayaguna waxaan leeyahay hambalyo meesha aad joogtaan oo aad maxaankuoda cadowga ku hortaagantihiin iyo xafladaha aad qabtaanba waxaanad muujinaysaa dhiiranaanta iyo kalsoonida aad ku qabtaan inaad ilaahay idankiis aad ka guul keenaysaan dagaalka aad kula jirtaan cadowga waad ka guul keenaysaan waana ka keenteen inta dhimanna ilaahay aan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo waajibka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ma aha keliya inuu xabad rido inuu dagaalamo beryihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka ahaa wuu u taagnaa difaaca dalka sida la sheegayna dhibaatooyinka shacabku mar walba u taagnaa dhibaatadaas nooc kastoo dhibaataa oo shacabka soo wajahdo ayuu ka jawaabayey haddii cadow ay tahay meel uga soo duulo waa ka jawaabayey haddii masiibooyin ay dhacaan waa ka jawaabayay aad iyo aadaan u xasuustaa dhanka kale magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa laga soo sheegayaa in hal qof uu ku geeriyooday saddex kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay weerar ku qaadeen ciidamada etoobiya ee ku sugan halkaasi masaajid ku yaala gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan lama oga sababaha rasmiga ee ka dambeey weerarka lagu dilay maanta qof ka tirsanaa maamulkii hore ee gobolka hiiraan ee dhowaan wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha soomaaliya looga qaaday xilkii laguna bedelay maamul cusub oo haatan ka shaqaynaya halkaasi welina wax hadal ah kama soo bixin maamulka cusub ee gobolkaasi hiiraan ee ku aadan dilka ninkani la sheegay inuu ka tirsanaa maamulkii hore ee magaalada beledweyne ninka la dila ayaa lagu magacaabaa cabdi guutaale saddex kalena waa lagu dhaawacay weerarkaasi ilaa haatan wax war ah kama soo bixin shaqaaqadani ka dhacday maanta magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan maxamed nuur wardhe redio muqdisho
ra-iisul wasaaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cabdifarax shirdoon saaxid oo boqosho ku kala maraya dalalka ay ciidamada soomaaliya ka joogaan ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada bujumbura ee dalka burundi kadib markii halkaas isagaiyo wafdigiisu ay gaareen madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dalka burundi tanseminoburuza oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ay kulan wada qaateen ayaa waxa uu sheegay in ay si aada ugu faraxsan yihiin inay qaabilaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wafdigiisa waxa uu tanans sheegay in ay ka go-an tahay in burundi ay taageerto soomaaliya ciidamada soomaaliya ka joogana ay halkaasii joogi doonaan tan iyo inta adeegooda loo baahan yahay waxa uu madaxweyne ku-xigeenka dalka burundi sheegay inay rajo wanaagsan ka qabaan in soomaaliya ay noqoto dowlad adag ayna ka maaranto taageerada ciidamada dalalka shisheeye hadda ay ka helayso ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa uga mahadceliyay dowladda burundi taageerada ay siiso soomaaliya waxaana uu sheegay in ay soomaaliya hadda ka go-an tahay in nidaamyo kala dambeyn guud ahaanba soomaaliya ay ku soo celiyaan dadka soomaaliyeedna ay arrinkaasi taageerayaan hore waxaa ra-iisul wasaaraha ugu buuqday waddamada etoobiya jabuuti ugandha iyo burundi hadda uu joogo waxaana rajaynayaa in socdaalladiisa dhammaan ay khuseyn doonaan arrimaha taageerada ciidamada midooda afrika ee soomaaliya ay siiyaan dalalkaasi hadda soomaaliya ciidanka ka jooga warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa radio wardheer wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jeyidka la isku yidhaahdo waxa ay soo dhoweeyeen horumarka weyn laga gaaray soomaaliya sideed iyo tobankii biladii ugu dambeeyey oo xagga ammaanka iyo siyaasadaba ay ka mid tahay waxaa wasiiradaasi sidaasi si lamid ay usoo dhoweeyeen dadaalka iyo horumarka laga gaaray dhinaca bini-aadinimada sida lagu sheegay warmurtiyeed laga soo saaray kadib kulan ay yeesheen wasiirada oo magaalada london ee dalka britain ka dhacay waxaa lagu aqoonsaday taageerada ay bixiyeen howlgalka midooda afrika ee soomaaliya dalalka ciidanka geeyey qaramada midoobay midooda yurub iyo deeqbixiyaasha dhammaantooda ee ku aadanaa arrimaha dalka soomaaliya inay noqdaan kuwo wanaag wasiirada g eight waxay hoosta ka xariiqeen in lasii wado taageerada caalamiga ee hore ee la siinayo dowladda cusub ee soomaaliya waxay xuseen in shirka labaad ee soomaaliya ee lagu qaban doono london bisha may oo dowladda soomaaliya qayb ka guddoomin doonta shirkaasi ay ujeedadiisu tahay in la taageero qorshooyinka ay soomaalidu hogaaminayaan ee dib loogu dhisayo ciidanka ammaanka garsoorka iyo hay-adaha dhaqaalaha dowladda soomaaliya ayaa shirkaasi sidoo kale soo dhoweysay warkii waad ka dhegaysanayseen radio wardada kheyrta qiimaha ee qadarinta inaga mudan waa naga intaa